shacabweynaha ku dhaqan degmada dhahar ayaa si weyn uga dareen celiyey barnaamijyada si tooska ah ee ugala socdaan idaacadda daljir oo lixdii biloodoo u dambeysay si toosa looga dhegaysanayay deegaanadan degmada dhahar bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah daahir maxamed maxamuud oo ku nool shacabka degmada dhahar kana mid odayaasha degmada dhahar waxaanu aada ugu hambaliyeynaynaa ama ugu mahadcelinaynaa mahadilah iskale gaar ahaan idaacadda daljir oo aanu aada usoo dhaweynayno hadda muddo lix bilood aanu la soconay oo warar si toosa subaxdii noo soo deysa xilliyada qaybtood duhurkii fiidkii haddana shacabkana aad baan usoo dhaweynaynaa waxaanu rinlahay shacabka dhaaradaanu ahay naloo kordhiyo waktiga adaacaddana aad baan ugu libaanay waayo waxaanu ahayn dad dhiga xidhan qam ah aan adaacad lahayn maxalli ah waayo adaacadahan b b c da iyo voawda kaleto iyo dee lamaba helaba oo dadku raadiyaasha jansbo ma helaan lakiinse adaacadda maxalliga qofku ama mobilkiisu kala soconaya ama raadiyiisa gacantu kala soconaya oo rekorkiisa yar buu kala soconaya aad baan usoo dhaweynaynaa waxaanu leenahay agaasimaha daljir aad baan kugu mahadcelinaynaa shaqaalaheeda waxaanu codsigaasna waxaan leenahay hanaloo tixgeliyo haddaanu shacabka lahayn reer dhahar bismillahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahadle mar koowaad marka labaad aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaya idaacadda daljir oo waayadan dambe ilaa lix bilood degmadan dhahar gobolka highland aada uga socotay ka shaqaynaysay wax badan laga dheefay hadday tahay muxaadarooyinka hadday tahay wararka hadday tahay xayeysiiska meheradaha barnaamijyada kale aad baan usoo dhaweynaynaa halkana waaba de derbi kastoo istaagtay idaacadda daljir baa laga dhegaysanaya anigoo magacaygu ah nimcaa cali biixi oo ku dhaqan degmada dhahar daljir lixdii bilooda ugu dambeysay waxaan u aragnaa idaacad aad iyo aad u fiican waxyaalo badanna waa ka kororsanay annagoo bismillaahi raxmaan raxiim aniga magacayga waxaa layahay yaasin yuusuf cusmaan waxaan ka mid ahay ganacsatada dhahareed aad iyo aad baanu idaacadda daljir u mahadcelinaa insha allahu ilahay baa mahad leh waxyaalaha ay noo soo gudbisay sida wararka xayeysiisyada iyo warka joogtada mar walba aanu kala soconno lixdii biloodoo ugu dambeysay markaas aad iyo aad baanu usoo dhaweynaynaa inay nooga sii ballaariso oo waxyaalo badan oo tanaasilada kusoo dartoona waa rajaynaynaa bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed cumar caduur waxaan ahay ganacsada degmada dhahar ee gobolka highland runtii daljir ka hor dee idaacadda ma haysan baan odhan karaa maxaa yeelay markii war la helaa tala la helaa soomalidu tidhaahda waxaanu ka helay warar barnaamijyo dhexalgala madadaalo dukaanka haddii laba habrood ay noo soo geli waayaan daljir baa qofka saddexaad oo macmiilka nala jooga noo noqota waxaan ku helaa wararka caalamka deegaamada puntland oo dhan idaacaddanu lix bilood oo hadda naga shaqaynaysay runtii aad baan ugu diirsanay xataa telefishinadii baan isnacnayba waayo war maqala oo idaacad deegaanka ka hadlaysa markay tahay waa aad baan ugu diirsanay bismillaahi raxmaan iraxiim cabdinaasir cali ibraahin oo jooga degmada dhahar gobolka highland waxaan aad iyo aada uga hambaryeynayaa ugana mahad celinayaa idaacadda daljir oo aada iyo aada waxtar weyn noo soo kordhisay in muddo aan aanu baahi weyn u qabnay waanu uga mahad celinaynaa waxaanuna jecellahay inay noo sii waddo dadaalkaa badan iyo waxtarkaa badan ay noo soo kordhisay in badanna waxaanu salaamaynaa waxaanu salaamaynaa maamulka iyo shaqaalaha daljir wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhahdaa xalimo yuusuf maxamed oo joogta gobolka highland magaalada dhahar ilaacadda daljir waxaan leenahay maxaan ku idhahdaaye waxay faa'iido weyn baanu ka helnay faa'iido weyn waxaanu dhegaysa waxaanu dhegaysanaynay haddeer barnaamijka warka waxaan dhegaysanayna lix bilood lixdaa bilood wallahi faa'iido weyn baanu ka helnay maasha allah
bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah suduwaha wasaaradda deegaanka duurjoogta ee dalxiiska birta ee daaqa ee gobolka highland ee dowladda puntland kuna sugan degmada dhahar magaayg magacayguna yahay ayuub cige maxamed waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa idaacadda daljir oo noo soo sii daysa barnaamijyada xiisaha leh ee saddexda waqti ka baxa ay noo soona baahiso idaacadda alxikma dhammaan bulsho weynta ku dhaqan gobolka highland gaar ahaan degmada dhahar aada iyo aada bay ugu xiiseen waana maaragtay barnaamij wax faa'iido u leh bulshada magacaygu waa maxamed cali cabdi waxaan ahay macalin dugsiga sare ee magaalada dhahar public secondary school halkan waxaan aada iyo aad maanta uga mahad celinaynaa idaacadda daljir oo muddo lix bilood ah noo sii deynaysay barnaamijyo isugu jira warar sportis dhaqaale wargeysyadii waxay qoreen anigoo magacuu yahay muxidiin maxamed cabdi ah bare wax ka bara dugsiga sare ee magaalada dhahar Een, idaacadda daljir waa idaacad aad iyo aad maxaa muhiim ah oo ah idaacadaha inta badana xushay ee inta badan ku xidhanah inaan dhegaysano oo barnaamijka subaxii oo kale muxuu ahay aada usii qiimeeyo oo la yaqaano muxuu ahayey saaka iyo dunida iyo barnaamijka kale isuna duhurka soo gala iyo ka habeenkii haa marka aad iyo aad baa maxaa ahayey soo dhaweynaa magacayga waa fatxi muuse cilmi oo dhigantay iskoolka dhahar public secondary school runtii aad baan ku faraxsanahay barnaamijkeena horta faa'iidooyin badatay baan ka helnay waxaa ka mida waxyaabo badatay oo naga qarsoonaa baa noo soo ifbaxay maasha allah aad baan ugu faraxsanahay waa soo dhawaynaynaa waxaan rajaynaynaa in barnaamijka naloo badiyo oo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين anigoo ah maxamed cawil cabdulaahi guddoomiyaha gobolka highland marka hore halka waxaan salaan iyo hambaliyo uga soo jeedinayaa shaqaalaha idaacadda dhahar f m oo ugu horeeyo oo maamulkeeda maxamed maxa- axmed deeq maxamuud xuseen mar labaad waxaan halkan mahadnaq ballaaran uga soo jeedinayaa bulshaweynta gobolka oo ah runtii bulsho aada u ballaaran kuna xiran barnaamijyada iyo wararka idaacadda waxaan rabaa halkan inaan mahad ballaaran ilaahay baa mahadle uga soo jeediyo idaacadda daljir iyada maamulka iyo shaqaalaheeda runtii oo ah idaacad idaacadda ugu afka dheer deegaanada puntland oo ah idaacad aada u ballaaran waxaan aada iyo aad ugu mahad celinayaa shaqadii wanaagsanayd ee lixdii bilood ee, ugu dameeyey oo kala dhexaysay idaacadda f m dhahar f m iyo idaacadda darjir shaqadii ballaarnayd iyo hawshii wanaagsanayd ee ay runtii bulshadeeda u hayeen waxaan ka codsanaynaa mustaqbalkana inay noo yimaadaan idaacaddu deegaanada iyo gobolka usoo guudho xarun weynna ku yeelato insha allah mar labaad iyo mar saddexaad waa idinka mahad celinayaa waana dareenka farxadeed waxaan la wadaagayaa waxa weeye ummadayda iyo shacabkayga gobolka ku dhaqan dhah gaar highland guud ahaan gaar ahaan degmada dhahar waana mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad guud ahaan dadweynaha aan la dhex qaadnay mikrofoonka ayaa si weyn u soo dhoweeyey dhegeysiga idaacadda daljir ee deegaanka degmada dhahar oo ah axmed deeq maxamuud xuseen radio daljir magaalada dhahar